الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الاخيار الاماجد وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا المسلمين تاهيو sida ay ummadaha ula dhaqmayaan cid walba xaqa ay siinayaan waxaynu soo aragnay in caalamka marka la joogo la ishayo oo siraac iyo lagdan uu jiro ka soo bilaabmay labadii ilmo bani aadam waktiga isdileen kasii horreysay ibliis markii uu weeraray aadam uu macnaha la colaatamay ku dhammaanaya waktiga uu dili doono ciise bnu maryam ka dajaan cawar la idhaahdo ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha saasuu u soconaya siraaca iyo lagdankaasi xaqa iyo baatilka waxaynu halkan ku sheegaynaa haddaba silaaxa iyo hubka waxiidka ah ama gaarka ah ee uu leeyahy qofka muminka ah waa hub cajiiba oo qofka muminka ah inuu gaar u leeyahay wa huwa ducaa waa baryada ilaahay ee ilaahayna u ballan qaaday inuu aqbalo muminka ducadaasi waxa ay leedahay fadli dhiirigelin islaamku uu dhiirigeliyo u yaboahay khayrka badan ee laga helayo waxay leedahay xukum oo ah inay waajib tahay waxay leedahay xigmad ama sir ku jirta oo sababta la inoo yidhi ilaahay baryi ah waxay leedahay waqti aada u sii fadli badan oo ay tahay in lagu dadaalo ducada waxay leedahay erayo qur-aanka iyo xadiidkuba ay noo laqimeen waxay leedahay awqaad mustajaab ay tahay ducadu kullu dalik waxay leedahay aadaab iyo anshax wanaagsan oo ay habboon tahay ilaaha aada baryaysa inaad ula dhaqanto walaalayaal ducadu waa wax qofka muuminka ahay marnaba aanu ka maarmi karin bal marxaladaha ama mabaaxiska iyo qodobada ah ayaynu wax ka taaban doonaa marka qofku ducada inaha aynu sheegayno uu maro axkaamteeda iyo nidaamkeeda ilaaliyo waxaa loo rajaynayaa inuu ilaahay aqbalo ilaahay baa ayaa ballan qaaday subxaanahu wa tacaala marka loo aqbalo qofkiina wax aan awooddiisa ahayn ayuu si dhib yar u heli karayaa ducooyinka la aqbalo waxa ka muuqda ama lagu helaa mucjisaad cajiiba mucjisaad cajiiba oo wax kalo si kale oo loo xaqiijin karaa aanay jirin karaamada ilaahay awliyada uu siiyaa waa duco mucjisada ilaahay ambiyada uu siiyaa waa duco sidaa daraaddeed baa haddii aada akhrido suuratu nnaml waxaad arkaysaa markii nebi sulaymaan uu u soo bandhigay colaalkii la socday ee uhi gabadha malikatu sabaa ee ka madaxa yaman ee soo socota yaa keenaya carshigeedii iyo sariirteedii qabla an ya'tuunii muslimiin intaanay i imanin ka hor cifriid baa tiraabay ama dhawaaqay wuxuu ihi anaa keenaya inta aada xafiiskan gelinka hore ka shaqaynaysaan ku guulaysanayaa inaan keeno waa masaafo dheer oo muddo dheer loo socdo qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk kii cilmiga ilaahay uu siiye ducadiisa la aqbalaya weliga ilaahay ahaa karaamada lahaa ayaa wuxuu ihi anaa keenaya ilbiraqsi ishun kala qaado markaad ishaasi socodkeeda iyo soo socodkeeda ayaan ku keenaya laakiin ilaahay wuxuu ihi cilmi baa ilaahay uu siiyey waa wax cajiiba kii cifriidka ahaa ee xoogga weynaaye intuu sida dayax gacmeedka sidaa usii booduu soo dhufto soo boodayay heegelinka hore sheegay haadba haadkici waa la isla dhaafay kaa wuxuu hi isha biriqdeeduni qabo dee sidii buu yeelay markuu isku qabtu soo kala qaadayna bahalkiioo meeshii yaalu arkay ilaahay buu u mahadnaqo ninkii muu tilmaamin awoodu le inay tahay awood ilaahay inay tahay buu qiray walaalayaal ducadu waa hubka cajiibkaa waxaa kaleaynu u dooranay mawduucan haddii caalamulislaami dhibaato badani ay ka jirto innaguna aynu ka mid nahay dad walaalaheena la bukaasayo oo cadowga uu tumayo oo ciil fara badani uu ku hayo si aada ugu hiilisana aanad garanaynin daruuri maaha mar walba inaad ama hub qaadato ama isberber taagto ama aada meeshii un tagtee hadday intaasiba kuu suuroobi weydo dee ilaahay maciinso oo ilaahay subxaanahu watacaala gacmaha hoos dhigo silaaxan iyo hubkan ka faa'iidayso isticmaal waa silaaxa iyo hubka cajiibka ah ee wax ku soo xidhayo ku hortaagani aanu jirin markaad walaalaha u ducaynayso ee aada nasrigooda jeceshahay ee habeen iyo maalinba ilaahay aada u baryayso sida adagu naftaada ugu baryayso iyagana ilaahay ugu baryayso waxaad ka dhigan tahay adiga oo berber taagan barta ama lagu dhibayo ama ay joogaan ku berber taagan baad ka dhigan tahay waa xigmadda mawduucan aynu usoo dooranay waxa kale oo aynu usoo dooranay runtii ammaanna aynu ku leenay mujtamaceen soomaalidu waa dad aada u jecel ducada oo marka aada u fiirsato maaragtay waxyaabaha culimadii hore ay ku ixtiraami jireen seke iyo siyaarana ay ku siin jireen waan kuu ducaynayaaba ahayd ama sheekii baa ducaynaya ama reer hebel baa ducaysanaya ama qoyska reer hebel waa ducayeel waa ducayeel macnaa ardaayada qaarkood ardaaga had iyo jeer da-diisu ay weyn tahay ayaa la yidhaahdaa waa ducayeeloo way duceeyaan reer hebel ma waa culimadii laga ducaysan jiray ama way ducaysanayaanoo markaynu casuumadii iyo samayno waxaa la odhan jiray waa way allabaryeen way allabaryeen maxay ahayd casuumad bay sameeyey ilaa casuumadeennaa magaceedu ahaa allabari iyo duco way ducaysteen xoolay qaleen weeye macnaha may socon jirin duco aan taa lahayn marka taana ammaan bay ku leeyihiin runtii oo waxa ay sheegaysaa sibqada iyo dareenka wanaagsana dadku ay leeyihiin macnaha islaamnimadooda camiiqa ah ee wanaagsan bay sheegaysaa iyo ictiqaadka aaminsanaanta fiicana islaamka ay u leeyihin itaalmeelu dhigaba sida kale way isaga leexleexad badan yihiin waaya waxaynu soo horreysiin lahayn xukumka ducada xukmu ducaa ducada mowqifkeebuu islaamku ka taagan yahay ama ma sunna ma faralba ma mubaaxba muxuu noqonayaa xukumka ducadu xukumka ducadu waxa weeye waajib waa farad inuu addoon ku ducaysto waayo ducada badisayaaba waxay sheegaysaa inaad ogoshahay addoonnimada inaad addoonnimada ogolaataana waxay sheegaysaa in xikmaddii lagu abuuray aada garatayba wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun inaad addoon tahay baahan oon ilaahay ka maarmaynine ilaahay gacmaha hoos dhiganaya oo baahan ayaad muujiso addoonnimadii oad xaqiijisay mar haddaad ilaahay barayday waaye sidaa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ihi udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin udcuunii waa amar baa dhacay amarkuna waajib buu keenaa ilaa la helayo daliil kaleo ka duwa daliil ka duwana ma hayno waa waajib marka addoonkii ducadu waajib bay ku tahay sida salaadu waajib gu tahay aniga ibarya baa ilaahay wi anna waan idin aqbali anna waan idin ajiibiyo waan idiin jawaabi doonaa waxa ilaahay uu tilmaamay qofka diida ducada ama iska daaya ka taga waxa uu leeyahay taasina waxayna sii tusinaysaa ducada waajibnimadeeda ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin kuwa iska weyneeya ducadayda baa ilahay ui ibari waaya naarta ayaan ku hubsan doonaa iyagoo dulaysan mar hadduu maha inaad ilowda ilaah macnaha way kala duwan yihiin dadkii oo qofka had iyo jeer cibaadaysanaya salaada tukanaya ee khushuucaya qur-aanka akhriyaya ducadiisu way badanta qofka taariku salaadka ah waxaa laga yaabaa inaanu sanadaba ducaysanba bila iska daayo aanu yaa allahba odhan ilan yaa allah iyo duca iyo waxao dham salaadii bay kusoo ururayaan inaanu ashahaadanba ayaa badanaysa marka aayaddaasi waxay tilmaamaysaa ilaahay oo amar bixiyey oo addoomaha faray ducada ilaahay oo digniin bixiyey oo kuwa ducaysan waaye u hanjabay ilaahay oo ballan qaaday oo u ballan qaaday ka ducaynaya waa arrin aad u cajiiba marka xukumkii ducada ayaa ay tilmaantay aayaddaas xadiidkii asxaabu sunan ay warinayeen ee cajiibka hana wuxuu tilmaamayaa ducada inaan la fudaydsan karin laakiin ay tahayba nuxurka iyo dhuuxa iyo muhiimka cibaadada markaasaa nebigu waxau uhi ina adducaaa huwa alcibaada waa xasri bay yidhahdaan culimada cilmi almacaani iyo balaaqadu tacriifu طarafayn wadamiiru اlfasl ina adducaaa huwa alcibaada ducadu iyada un baaba cibaado ah haddaad cibaado doonayso waaba ducadaba addoonka ilaahay baryayna wuu caabuday ka aan baryin ilaahayna ee baryadiisa iska daayeyna muu caabudin ina adducaaa huwa alcibaada riwaayo kale waxay tilmaamaysa adducaau mukhu lcibaada cibaadadu waa dhuuxa ducadu waa dhuuxa cibaadada soo had iyo jeer shayga uguma muhiimsana dhuux hadduu wuxuu dhuuxu ka dhammaado waa weyd baa la idhaahdaa xoolaha marka dhuuxu uu ka dhammaado waxaa la idhaahdaa wallaahi laf la feento ma laha laf la dhuuxo ma laha baa laf la dhuuxo ma laha wuu tamar gabay shaygaas marka cibaado aan duco lahayn waa shay noolo ah oon dhuux lahayn dhuuxa cibaadadu waa ducada buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waaye labadaa xadiid aayaddaa iyo xadiidkaasi iyo waxa ay tilmaamayaa xukumka cibaadada xukumka cibaadada halka uu taagan yahay iyo siduu islaamku u qiimeeyey waxaa kale oo walaalayaal xukumkeeda ama tilmaamaya fadliga cibaadada ilaahay ballan buu qaaday subxaana ballan buu qaaday ah inuu ina aqbalayo marka aada ducaysato wuxuu kuu ballan qaaday inuu ku aqbalayo maxaa ka weyn haddii iminka dadkeenna qaar la yidhaahdo maamulkii u sarreeyey meesheed u tagtay ama madaxweynihii ama wasiirkii ama taajir taajirkii cumuumiga ahaa hebel codsigii aada soo jeedisay ee weynaa ee aanad waxba la hadhin wuu aqbalay wuu saxeexay dee wuu kala badbadanaya wuxuu leeyahay kaale idinkuna agjooggiini iyo dilaalkii qaata ayuu leeyahay wuu saxeexo wuu aqbalay baa lay codsigaagii bal ilaahay boqorkaadaa tilmaamaya inuu codsigaagii aqbalayo waa fadligii fadligii baynu ku jirnaa xukumkii waynu soo dhaafnay sidaa daraaddeed baa dadkii sirta fahmay nusuusta iyo nuxurkooda cumar ibnu khadaab baa ka mid ah waa asxaabtii nebiga waxa uu leeyahay calaya hamu ducaa walaysa calaya hamu lijaaba aniga hamiga isaarani waxa wey inaan ducaysto laakiin hamiga aqbalku ima saarna ilaahay baa taale isaguna wii ballan qaado waan ku kalsoonahay asxaabtii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxay weydiiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay aqariibun rabbunaa fa nunaajiyah am baciidun fa nunaadiyah ilaahay miyuu noo dhow yahayoo waanu la faqnaa mise wuu naga dheeriyo waanu u dhawaaqnaa allah ka jawaabo waxau ihi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun addoommahaygu marka i kaa weydiiyaan nebi maxamedow addoommahaygadaa ilaahay u leeyay hadihi alidaafa tufiidu tashriif addoommahaygadaa ilaahay u leey isu soo nisbaynaya waxay faa'idaynaysaa sharaf sharaf ilaahay wuu sharfaya addoommaha ducaystayaasha ah markay i kaa weydiiyaan fariintan gaadhsii waxa aad odhan lahayd anaa kuu laqimayo gaadhsii waxaad u sheegtaa fa innii qariib waan u dhowah kama dheerin midaan dhegaysanaynin meh waan u dhowah waan maqlaya fa innii qariib ujiibu dacwata daac idaa dacaan ka i baryaya baryadiisa waan aqbalaya laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay in ay la gudban tahay inuu xil saaran yahay markaasaa wuxuu ihi falyastajiibuu lii aniga horta hay aqbaleen ilaan anigiibaa wax amree amarkayga ha raaceen haddii aad tidhaahdo ilaahayow ilaahayow ilaahayow oo aada baryayso laakiin wixii uu ku faray aanad yeelayn waxaa fuliyo waxaa fuliyo waxaa fuli aada tii iska baalmartay macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay inaad ilaahay isu xariifinayso o aada leedahay wixii aad ifartay waan diiday anugu waxaan kaa codsanaya isii de ilahayna lama qasbo macnaheedu soon ma jiro salaadi ma jirto akhlaaqi ma jirto dhaqan wanaagsani ma jiro qofkiina ilaahayo buu leeyahay de ilaahay wuxuu leeyahay falyastajiibuu lii hadday ajiibi doonayaan horta hay ajiibeen aniga hay rumeeyeen de si ay u hanuunaan marka waxaa halkaa laga fahmayaa shardi inuu ku xidhan yahay ducada aqbalkeeda oo ilaahay inaad aqbasho ilaahay inaad aqbasho halkaasi waxaa ku jira fadli weyn maadaama ilaahay uu inoo yaboohay inuu ina aqbalayo waynu iimaansanaynaa qawadi mayno arrin aad iyo aad u cajiiba wey fadliga ducada walaalayaal waxaa ka mid ah xadiidka tirmidi uu warinaya ibnu maaja min xadiidi abi hurayra xasanka ah nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laysa shay-un akrama cala allahi min adducaa shay ilaahay baryada kaga qaalisani ma jiro cibaadooyinka la sameeye addoonku uu sameeyo waxa ugu qaalisan ilaahay agtiisa baryada baryada isaga la baryayo baryadaasoo muujinaysa addoonkii inuu baahan yahay ilbriks ilaahay miyaynu ka maarmi karnaa laa nicmooyinkiisi baa inagu soconaya nicmooyinkiisi baa inagu shubmaya ilbriks ilaahay kama maarmayno ciddaanaad ilbiriksi ka maarmaynin baryadiisa ha kala joojinin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam fadliga ducada ayuu ku tilmaamay shayga ugu karaamo badan shayga ugu qaalisan cibaadooyinka ilaahay agtiisa waa ducada addoonku ilaahay uu baryayo allahuma astajib ducaana xadiid kaloo tirmidi uu warinaya min xadiidi abi hurayra nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in ay aadaabta ka mid tahay iyo akhlaaqda wanaagsan in ilaahay aada barido wakhtigaad dhiban tahay iyo wakhtigaad ladan tahay labadaba wakhtiga balaayada iyo wakhtiga badhaadhaha wakhtigaad barwaaqaysan tahay iyo wakhtigaad balaayaysan tahay labadaba ilaahay bari laakiin arin ma aha hagaagsan oo ilaahay lagula dhaqmi karo inaad ilaahay soo xusuusato un maalinta wax kugu sii yihiin wamala waa sida dee bani aadamku u badan yahay bani aadamku wati sida uu badan yahay gaalada qur-aanku wuxuu ka waramay marka ay badda galaan ee ay mawjaduhu ku kacaan ee doonidu ay gariirto ilaahayow ilaahayow markaasa ilaahay bari jireen inta kalena way ilaawi jireen markaasaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man sarahu an yastajiiba allahu tacaala lahu cinda ashadaa'idi waalkurab falyukfir adducaaa fi rahaa qofka doonaya inuu ilaahay aqbalo waktiga kurbada iyo waktiga shidada macnaa arrinku markuu jiq yahay ee cid iyo ciirsi kale qofku uu waayo ee uu ayaan darro badan ka baqayo qof qofka xaaladdu markay adag tahay ee cid iyo ciirsi kale uu waayo doonaya inuu ilaahay aqbalo maalintuu u baahan yahay addoonku ilaahay qofka doonaya maalintaa in la aqbalaa ducada ha badiya waktiga barwaaqada icrif xadiidkii wuxuu ahaa maxay icrif illaaha fi rakhaa yacrifka fi shidda ilaahay waktiga barwaaqada garo si uu kuu garto macnaha kugu gargaaro waktiga dhibaatada soomaalidu waxa ay tusaale usoo qaataan had iyo jeer qofka labadaa xaaladood aan isku si noqona isbedela raha bahalka le raha xayawaanada marar badan bay dadku tusaale usoo qaataa waxay idhahdeen rahu jiilaalkiibuu amaah gurtaa kow marka uu roobku do-o ee biyaha uu cabo ayaa dabeed ciddii amaahda lahayd kolkay u timaado wuxuu idhaahdaa intuu dhiidhaada badiyo wax miyir qababa haddaad aragto dhowdhowdiisu iyaday aada u badan tahay markanuu dhararaqdaa hayo wuxuu leeya bay idhahdeen wax miyir qababa de haddaad aragtood la hadasho xaalkeenu laa inuu sidaa walaalayaal noqdo maaha waa inaynu ilaahay garanaa maalinta aynu barwaaqaysana alxamdu lilah alxamdu lilah qowlan wa ficlan wa qalban mahadnaqa ilaahay waa inaad badisaa oo aada badisaa oo aada ducaysataa ilaahay oo noo siyaadi ilaahay nicmada nuqsaanteeda naga ilaali waa inaad ilaahay xusuusataa laakiin dee sidii soomaalidu ay samayn jirtay arrin maaha hagaagsan oo ilaahay lagula dhaqmi karo jilaalkii oo dhan way iska warwareegayaana mar alla markaa barwaaqadu ay badato ee biyuhu meel walba galaan ee cosabku dhulka uu hawro ee xooluhu cad iyo caanaba ay yeeshaan baa la isula baxayaa bunduqii iyo dig iyo damti markaasay bilaabmaysaa iyo naga durka iyo annaga halkan lahayn taasi waa maxay ama marka ay jilaalkii joogaan bay leeyihin aan isu miyaasano oo roobku haynoo do roobku haynoo do markaas aynu ilaahay dafiri wey marka taasi waa arrin aada iyo aada u adag oo edab darro ah falyuktir adducaaa fi rakhaa waktiga barwaaqada ducada ha badiya buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam fadligii ducada waxaa ka mid a xadiid saxiixa dabaraani uu warinayo fadliga uu sheegaya min xadiidi caaisha waxa ay tidhi nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yugnii hadarun min qadar feejignaantu qadarka waxba kama tarto feejignaantu way habboon tahay inaad feejignaato inaad dadaashaad isilaaliso laakiin haddana qadarka ilaahay waxba kama tarto laa yugnii xadarun min qadar wاducaaءu yanfacu mima nazla wa mima lam yanzil ducadu way anfacdaa balaayada soo degtay iyo balaayada soo socotaba balaayada soo degtay addoonka haysata ama ummadda haysata ilaahay ducada wuu kaga dulqaadaya wuu kaga dulqaadaya balaayada soo socotana wuu kaga joojinaya markaa balaayada soo socota sida uu ugaga joojinayo ilaahay ducada ayuu muuqaal ka bixiyey rasuulku salى اllahu calayhi wasalam wuxuu leeya waina aducaa waina albalaa'a laa yanzil fayalqaahu ducaa fayactalijaani ilaa yowmi alqiyaamati bayna alsamaa'i waalard aw kama qaala calayhi salaatu wassalaam fayactalijaani ilaa yowmi alqiyaama ay yatasaalacaan balaayadiio soo socota ayaa ducadii addoonku uu ducaystay ay ka hortegaysa soomaad maqal gantaalaha qayb la yidhaahdo batiotic bay yidhaahdaan qolada militarigu gantaalkii oo soo socdaa mid kale laga horgeynaya dabeetana hawadu ku burburinaya hawada ayuu ku burburinayaa meeshii lagu waday gaadhiba maayaba waa kuwan inta badan quwadaha waaweyn ay isku qabsadaan ee halkaasaad noo dhigtiyo sidan iyo kaas noocaasoo kale ayaa sawirka xadiidka uu muujinaya uu yahay balaayadiiyo soo socotaa gantaalkii ducada uu ka hortegayaa dabeetana halkaasuu ku burburinaya legdankaasay ku jirayaan kuma soo gaari mayso balaayadii halkaasa ilaahay uu ku baabiinaya fayactalijaani ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha halkaa ku legdamaya dee qiyaamihii haddii la gaadhay maxay balaaya ku imaan xagga dambaa laysla maray qiyaamaha qofkuna de waa markay naftu ka baxay markaa kol haddii aad qiyaamihii gaadho balaayadaasi meeshay doonaysa ha qabsato waa isweydaarateen waa fadliga ducada waa nin aada u cajiiba wey marka halkaa waxaad ka arkaysaa ducada in siyaabaha ilaahay u aqbalayo xagga dambe aynu ku xusi doonaaye waxanaad ka cabanaysay oo qura laguma kor yeelo ducada waxyaabo soo socdana waa lagu joojiyaa sida xadiidkan uu rasuulku ku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam arrin aad ka cabanaysay ayaa in badan ilaahay oo ilaahay iga dulqaad aada leedahay waaba laga yaabaaba tu soo socotoo ka daran inuu ilaahay ku joojiyay baryadaadii iyana waa waa suuragal xadiid salmaan alfarisi uu warinayo sanadkiisu xasan yahay tirmidina uu warinayo ayaa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yaruddu alqadaa'a ila adducaa walaa yaziidu fi lcumri ila albir qadaaga ilaahay iyo baryada ilaahay wax celiyo hor joogsada un ducada waa xadiidkii horun bay isku macnayeen macnaha wax ilaahay uu hore u qadaray ayaa qadarkan qadarkan dambe ee ducada iyadoo ilaahay uu qadaray inaad adiguna barido labadaa qadar baa ilaahay uu isku waabinaya oo isku hakinaya wax ilaahay hore usii qoray weeye oo balaadaasi inay hebel ku dhacdo mar labaad wuxuu ilaahay qadaraya hadduu rabbi baryo maya hadduu laakiin ilaahay baryo ilaahay wuu ka joojinaya marka labaduba hore usii qadarnaayeen kolkaasaa qadarkan dambe qadarka hoos hore lagu hakinaya marka qadarka qadaaga ducada unbaa hor joogsata buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam allahuma astajib ducaana cimrigana waxaa kordhiya un samafalka reer magaalku waa kii jeclaa in cimrigu bato adaala allahu cumrak ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo cimriga allaha kuu daayo allah yaxfadak ilaahay ha ku ilaaliyo waxaasay ku farxaan reer magaalku iyo waad da yaraatay weli waad wanaagsan tahay halka haddaba arrimahan laga helaya suuqeedu ku jiraa waxa weye samafalka buu nebigu leeyahay cimriga waxa kordhiya samafalka laba cimri baa ilaahay qofka u samaynayaao haddii uu samafalka badiyo diinta uu u samafalayo xayawaanka u samafalayo ummadda uu u samafalayo muslimka u samafalayo xigtada u samafalayo hadduu samafalka badiyo cimrigiisu waa sideetan hadduu isyeelyeelo sagagar uu noqdo samafalkii diidana waa lixdan ama afartan khatar cadiim samafalkaana qiimahaasuu ku sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa toddobadaa shay waxaynu ku sheegnay fadliga ducada iyo xukumka ducada waaya xikmadda ducada iyo sirta ku jirtaa waxa weeye horaynu usoo ishaarnay taasoo waa taxqiiqu lcubudiyati lilahi tacaala taxqiiqu lcubudiya addoonku addoonnimadiisa inuu xaqiijiyo addoonku inuu ilaahay u baahan yahay sirta kale jirtaa waxa weeye ina adducaaa isticaanatun la istikdaam ducadu waa isticaana laakiin istikdaam maaha waa erey erayo carabiya carabidana ka cabatay marka haddii aynu fasirno waxa weeye ducadu waa kaalmaysi ilaahay la kaalmaysanayo la gargaarsanayo oo taakulayn iyo taageero la weydiisanayo laakiin maaha ilaahay oo ii adeeg macnaha waa inaad ilaahay baridaa asbaabtiina la timaadaa adigoo asbaabtii la imanaya ayaad ilaahayna baryaysa waayo aayadda ilahay wuxu uhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin eg nastaciinu waa isticaana gargaar baanu kaa doonaynaa adigoo dhaqdhaqaaqaagii iyo asbaabtaadii iyo waxqabsigaagii iyo dadaalkii la imanaya ayaad ilaahay kaashanaysa waxaad baryaysaa inuu ilaahay cadowga kaa difaaco dee adiguna hubkii baad qaadanaysa sababtii baad la imanaysa waxaad baryaysaa inuu ilaahay roobka kuu shubo oo beerta uu kuu soo saaro midhaheeda laakiin ilaahay ow ii shiid oo ii ridiq oo laxoox iiga dhig iyo furin dee qabataa meesha waan iska fadhiyayaae halkanaan fadhiyayaa tusbaxaan ridayaa waan ducaysanayaa afka ha la igu gulo asbaabtii la kaalay isticaanadiina ilaahay weydiista ina ducaa isticaanatun la istikdaam saas waynu u fahmaa addoonku oo ilaahaysa uu tala saartaayoo aanu la imanin aanu habsaamin tawaakul aanu la iman aadaabta ducada aynu u baydhno aadaabtu laba qaybood bay isugu jirtaa aadaabtu waa anshaxa iyo akhlaaqda wanaagsanee addoonku marka uu ducaysanay ilaahay uu kula dhaqmayo ilaahay uu baahnaayo boqorka ha subxaanahu watacaala marka aynu baabkan ka waramayno waxa meesha ka baxaya inuu addoonkii cid kale tala saarto inuu naftiisa un cuskado inuu asbaabta maadigaa un cuskado asbaabta la taabanaya muuqata dadku maalan qof baa xanuunsanaya ama arin baa ku jug noqonaya in badan baa waxa iska badan inuu qofku cid kala kaashado dowlad ula kaco isagu dawaci timaada isagu sabab la yimaado xaggii ducadana uu weydaarsaba isagoo lagaba yaabo qofku inuu diinta garanayaba ayaa ducadiisuba yar tahayba ducadiisuba yar tahay markaasubuu sababaha maadigee la taaban karayo inbuu cuskanaya ha cuskado laakiin ducadiina ha wado siduu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam tusaalihii ummaddu aadaabtan aynu sheegayna qaarkood waa waajib iyo faral qaarkoodna waxa weeyaan sunne iyo waxyaabo wanaagsan aadaabta waajibkaa waxaa ka mid a in ilaahay keligii la baryo walaalayaa in ilaahay keligii la baryo oo wax la barbar gelin karaa ma jiro waayo mar haddii aynu soo nidhi nusuusta inagoo soo akrinay ducadu waxa weeye maxay waa cibaadaynu nidhi cibaadana dee ilaahay baa keligii lahaa iyaaka nacbudu soomahay iyaaka xasri bay faa'idaynaysaa xasri waa koobnaan keligaa weye keligaa halkana ilaahay wuxu uhi udcuunii aniga iyo hebel maaha sanan baan ilaahay lagu lifaaqi karaynin malag baan lagu lifaaqi karaynin weli baan lagu lifaaqi karaynin nebi baan la raacin karayn cidnaba la raacin maayo ilaahay iyo aw hebelow aynu dee odhan jirnay halkaasay ku hadhaysa hebelka laftiisaad ilaahay u baryaysa aada leedahay ilaahayo miskiinkaa u naxariis khalqiga ilaahay kii u fadli badnaayoo nebi maxameda baynu ilaahay u baryaynaa oo isagii wuxuu leeyahay aan marka la aadaamo salu llaha liya alwasiila ilaahay iisoo barya mar kastoo la aadaamo waxaad tidhaahdaa allaahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati maxamadan alwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadta ducadaa qofka ii soo barya shafaacadaydu way u waajibaysaa ilaahay idamkii marka isagii baa ina barya ole war ilaahay ii barya marka saalixiinta iyo ambiyada iyo malaa'igta lama baryayo keligii baa la baryaya ilaahay cidna laguma lifaaqayo dee waa wax lamidii le ma jire laysa ka milihi shayun cid lamidii ma jirto oo berber geli karta marka adaabtaas waa adaabta koobaad waana faral waajib weeye ducana lama aqbalayo ma ansaxayso qofkuna xaaraan buu ku dhacay iyo shirkiyaad iyo arrin khatar badan hadduu ilaahay berbergeliyo wax kale markaa sidaa ilaahay uri udcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwat addaac aniga aqbalaya baa ilahay uri anigii hebel maaha anigii cid kale ma horta taa hala ogaado waa masle caqiida oo aada iyo aada u adag adaabta labaad waxa weeye ilaahay owna astur oo arrin aynu odhan karno malaha waa lagu dhiidhyaday malaha si unbaa dadku uga u silan yahay arrintaa marka la marayo taxari lxalaal in xalaasha lagu dadaalo inuu qofku xalaal cun yahay maxaa khamriyo doofaar isweydaaranaya waaya taxari lxalaal in xalaasha lagu dadaalo xalaash xalaash xalaash xalaal waxaa la yidhaha wixii ilaahay xalaaleeyey xaaraanna waxaa la yidhaha wixii ilahay uu xaaraantinimeeyey wa ina ataxliila wataxriima xaqun lilaahi tacaala waxda xalaalaynta iyo xaaraantinimayntana keligii baa leh wa xaquu leeyahay waxaasi waa xaraam xaaraan baynu ka dhignay waxaasi waa xalaal xalaal baynu arkaynaa qofka muslimka halkaasay ka taaganta laakiin cid kale kama qaato qofku xalaasha iyo xaraamta waaye taasi waa mid saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wardadii how ilaahay wuu wanaagsan yahay wixii wanaagsan baanu aqbalaa wixii wanaagsan buu aqbalaa ducada wanaagsan ayuu aqbalaa sadaqada wanaagsana xalaashaabuu aqbalaa waar ilaahay muminiinta wuxuu faray mursaliintaba wuxuu faray mursaliinta wuxuu faray unbuu muminiintana faray waa xadiidkii saxiixa rususha wuxuu yihi yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna caliim rususha markuu ilaahay la hadlaya wuxuu yihi rusushiiyow shay xalaala cuna shay xalaalana sadaqaystoo bixiya mu'miniintana ilaahay wuxuu hi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay wax ka cuna oo xalaasha cuna xalaasha bixiya waxaynu ga soconaa nebigu xadiidkaa markuu intaa sheegay ee uu sheegay mu'minka inaan laga dhaafayn wixii mursalka laga dhaafi waayey ayaa wuxuu sheegay nin safar ku jiro oo basaasayoo baahiya haysa macnaha sawirka uu nebigu bixinaya muuqaalku bixinaya waxa weeye qof taagan waktigii duca la aqbali lahaa marka hore waa musaafir musaafirkana ducadiisa waa la aqbalaa kow marka labaad waa nin iska busaaraday ay ka muuqato xeeraana oo dhakadiisu ay basaasan tahay marka saddexaad khushuuc baaba ka muuqataba oo ilaahayow yaa rab yaa rab ilaahayow buu le ilaahay uu khushuucsan yahay inahaasoo la isu geeyay waxay sheegayaan inuu taagan yahay qofkani waktigii ducada la aqbali lahaa laakiin balaayaa ku gudban waxbaa ka si ah wamadcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam waqudiya bilxaraam faanaa yustajaabu lidalik wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam hadda wuxuu cunayaa waa xaaraan wuxuu cabayaa waa xaaraan dharkuu dharkuu hee xidhanayaa waa xaraam xaaraanna waa lagu koriyey oo talow maxaa ka saaranba waabuu yaraabe waabuu yaraae waa xaaraanna waa lagu koriyeyda maxaa talow iyana loogu ciqaabay dee waanu iska joojinina wuu sii wadayun xaaraantii aabihii uu ku koriyo uga tegunbuu isna dhaxlay mu odhanin waa xaaraanoo xaggaa isagamuu riixine markii uu xadu takliif gaadhay ee qof dee xirasaamada uu noqday ayaanu tanaasulin halkiibu kasii waday nabigu markaa su-aal buu usoo dhigo wuxuu ihi faanaa yustajaabu lidalik bal adaankuu dhiibe kaa ducadiisa see loo aqbalaya weligiiba ha khushuucsanaado oo ha basiiraysnaado ha busaarasanaadee bal kaa ducadiisa sidee loo aqbalay ayuu nabigu hi calayhi salaatu wasalaam subxaana allah qofka muslimka ahi waxa uu eegayaa afkiisa waxa galaya wuxuu og yahay waxaa afkiisa uu galaya hadduu xaaraan noqdo in ducadiisa aan la aqbalay in ubadkiisa ay ka go-an tahay cuquba halkii lagu galay caw ku hurudaabaa la yidhi macnaha ubadkay u gelaysa inay saamaynayso aakhiradiisa ayuu ogsoon yahay inay saamaynayso cibaadadiisa ayuu ogsoon yahay in wixiisu ay bilaabara ka noqonayaan buu ogsoon yahay marka afkiisa waxa galaya aada buu ugu fiirsanayaa qof- qofka mu'minka ah afkiisa waxa galaya aada buu ugu fiirsanayaa abubakar sidiiq radia allaahu canhu allah ka raali noqdo radia allaahu canhu isaga iyo aabihii iyo awlaaddiisi iyo intaba wada asxaab ahaa addoonu lahaabaa u sheegay ayaa waxu keeno wixii buu cunay kow wuxuu ihi waxaa miyaad ogtay halkan ka soo shaqeeyey maxaad ka soo shaqaysay meel xaaraanaynu ka soo kastay buu sheegay fartuu afka geliya wuu iska soo hunqaaciyey ku jiri maysa buu ihi aniga calooshayda xaaraan cudurdaar buu lahaa oo dee liqboo dhaaf wuu iska dayn karayay laakiin wuxuu ogaa in meeshan safaysani aanay ku habboonayn in la wasakdan loo daayo dabeetana intuu kari karayay ayuu iska soo hunqaaciyay waa arrin cajiiba waxau nebi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka in bahasha xaaraanta ay badanayso xoolaha qofka muslimka ah ugu qiimo badanina wuxuu noqon doonaa xoogaa adhiya yarcaa biha shacafa aljibaal uu ku raaci doono buraha dhexdooda hawdkaa intuu in adhiya iibsado daasadiisa u tumo kolba meesha yaro deegaan lagu duubo oo u kaxeeyo xoolihiisa halkaa u raaco macnaha in uu hubo inay xalaal tahay intuu halkaa la tago so- salaadiisa iyo soomkiisa iyo cibaadadiisana uu halkaa ku sameeyo dabeedna uu dadkan iyo wasakdooda iyo xaaraantooda iskaga dhaco mar baa halkaa ay gaari doontaa buu yidhi qofka muslimka ah wixiisa ugu xalaasaniba Een, walaalayaal bal arinta allahayna astureen Ee, dad dabad jooga iyo dad magaalo ka shaqeeyaba tijaaradii shubahaad badan baa galay oo dadku siyaabihii ay u shaqaysanayeen wax badan baa madmadow galay iyo isweydaare Har bal waxaa la yidhi maaragtay waad baahan tahay looma bahala cuna bay yidhahaan soomaalidu haddaad tidhaahdo waad baahan tahay oo bahalkii kaasoo horbaxaba aada liqdo balaayaa kuu dambaynaysa marka een, gobonimada in la ilaaliyo gobonimaduna waxay ku jirtaa dee sharafta diinta ayay ku gobonimo kale ma jirto gobonimada soomaalidu sheegaan waxay wey qofku alla yaqaan iyo sharci yaqaan nooda gobonimada kale reer miyiga aada sheegaan ee iska laga yaabo mararka qaarkood iyagoo wax xumaan booshaaqaya inay gobonimo u arkaan taasi gobonimo maaha gobonimadu waxa weeye diinta diin la-aantuna waa gunnimo qofku waa bilaa diinihi oo aan diin iyo sharci iyo xeeridaynin amar alleh waa gunnimo marka gobonimada ha laga jiro oo dadku waa xeeraan iyo waa busaarasan yahay waa duruufaysan yahay siduu u noolaanayaa iyo asxaabtii nebigu calayhi salaatu wasalaam see u noolaayeen taariikhdooda akri khalqiga ilaahay kii u sharaf badnaa sida uu u noolaa akhri halkay si markay dagaalamayaan siday u noolaayeen akhri col dhan oo baxay oo asxaabtii nebiga colkiisii ka mid ahaa ayaa asxaabigu waxa uu leeyahay ee waxa hogaaminaya sacad baa hogaaminayay Ah, asxaabi asxaabta ka mid a hogaaminaya oo ka mid ah mujaahidiintii waaweynaa colkiibaa saadkiiba ka go-ay wixii yaraa ay afka gelinayeen xabad xabad timir uu qaybinayay berihii dambe markii taab- taabiciintu ay wareysanayeen waxay dhahan, "Oo xabad xabad timir maxay itiin taraysa wallaahi intaanu yara muudmuudsanaan biyaha ku yara cabaynay waanu ku wabaxgadaynay buuri biyaha ayaanu ku muudmuudsanayna oo ku cabaynay noloshaasay ku jireenay nuurkan ku gaadhsiiyeen caalamka marka taariikhdoodood akhridaa wax badan bay kaa dejinaysa sidhinka kugu dallaacan wax badan ayay kaa dabcinaysaa taariikhda asxaabta iyo salafkii ood akhrido Aan- taa walaalayaal waxa aynu kaga jawaabaynaa odhaahda aada odhanayso ee in fara badan dadkeennu uu yidhaahdo baahi baa jirta duruuf baa jirta masaaridaa marka laydha waxaan iyo waxaan maad iska daysi wuxuu leeyahy zuruuf zuruuf wuu soo gaabinayaa duruuf baad ay u akhriyaan zaab ay u akhriyaan dee duruuf baa jirta buu leeyahy duruuf hadda isagoo xaaraan weyn ku dhacay oo ka maarmi lahaa buu leeyahy dee duruuf baa jirta marka bal taa aada ha looga fiirsado kow Een, tijaaradu baayac mushtariga maxaa sharcigu ogolaya waa inaad tidhaahdo nidaamyadeeda kala duwan ee aanad odhaninun sidaasuu caalamku u dhaqmaa sharkadaha caalamku saasay u shaqeeyaan shirkadaha caalamka saasay u shaqeeyaan waa arrin waa heer caalamiya waa wax iska muctarafa duwaliyan duwaliyan dee daliil iyo diin maaha ee diintu maxay ogosha waa in la idhaahdo wixii uu qofku qaadanayo wixii loo hibaynayo wuxuu ka shaqaynayo wixii soo gelaya waaba haloo fiirsado haloo fiirsado taa ila wa arkaysaanoo ilaa ducadii ayaa ku xidhan saxaabiga laydhaha sacad baa nebiga ku yidhi waxa aan kaa doonayaa inaad ilaahay ii barido in mustajaabu dacwa noqdo haddii iminka layna yidhaahdo mid walo innaga ka mida ma jeceshahay inaad mustajaabu dacwa noqoto qof ducadiisu aanay dhulkaba u dhicin mid walo inaga inaga midiiba dehaa buu leeyay allah mustajaabu dacwa war sheekh hebel inoo geeya waa mustajaabu dacwa ducadiisaa la aqbalaaya sacad wuxuu leeyahy mustajaabu dacwa inaan noqdo ilaahay ii bari markaa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam aib madcamak tustajab dacwatuk waxaad cunaysa hagaaji baryadaada fooda laga aqbalaya labadaasunbuu isku xidhay waa shardi iyo jazaa xalaal cu noqo ducadaadaa la aqbalay waaba dhagba intaasay ku siman istijaabu dacwa haddaad doonayso waaba kaaba booshaaqa badan iyo waxa faraha badan ee isweydaaranaya ayaa iyo beenaha badan iyo khiyaamada badan iyo dus waxa dee badan ee isweydaaranaya inuu yar baraarujinayna arrinta inta aan kasii gudubno aadaabta ducada walaalayaal kuwa hore waajib bay ahaayeen waxaa ka mid a aadaabta sunnayaasha ah ee iska wanaagsan inuu qofku qaabilo qiblada hadday dee u suuragal tahay weye qiblada inuu qaabilo hadday u suuragal tahay ilaa qulubtii muslimiintu halkay ku xidhnaayeen qur-aanku uu tilmaamay in lala qaabilo cibaadada nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii abaartu ay dhacday ee la yidhi dal iyo dadba way isu baxeen abaare ilaahay ummadda u bari istaqbal alqibla qibladuu qaabilay rasuululahi maxamed sala allahu calayhi wasalam aadaabta ka mid markaasaa si dhaksaa ummadda loo loo waraabiyo aadaabta waxaa ka mid ah mulaaxadatu alawqaati alfaadila waalxaalaati ashariifa waqtiyada qaaligaa iyo xaaladaha wanaagsan inuu qofku ducada la eegto xaaladiisa wanaagsan iyo waktiga wanaagsan iyo meesha wanaagsan ila ilaahay dalkana ma simin dadkana ma simin waktigana ma simin waktiguu kala fadli badan yaho dhulkuuu kala fadli badan yaho dalkuuu kala fadli badan yahay marka in la eegto dadka wanaagsan iyo waktiga wanaagsan iyo goobta wanaagsan in jaaniska ducada lagaga faa'iidaysto iyo xaaladda wanaagsanee qofkuu ku sugan yahay afarta meeloodba masalan sida carafoo kale carafo markuu taagan yahay qofku huuhaa iyo dhugdhug iyo demdemtii soomaalida iyo kaftan iyo waxaa inaanay kaga ku dhaafine fursaddaa qaaliga ah ducada ugu qaalisan waktiga ugu fadli badanee ducada la aqbalaa afdalu ducaa ducaau yowmi carafa ducada ugu fadli badani waa ducada carafa ayuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waa waktiyada qaaliga ah shahru ramadaan bisha ramadaan oo jaanis sanad walbayna soo mara ah halkaaga adoo jooga oo qofku marka uu afurayo iyo markuu sooman yahay labada xadiisba waxay tilmaamayaan in ducadiisa la aqbalayo yowmuuljumuca isna waa jaanis kale oo wiig walba aynu leenahay maalinka jumcada oo berri baabu dee ku beegan yahayba marka maalinkaa iyo habeenkiisa inuu qofku ducada badiyo ile maalinkaa waxaa ku jira saacad saacatulijaaba oo ducada la aqbalo addoonku wixii wanaagsan ee ilaahay uu baryayo la aqbalo marka jaaniskaa jumcahana in aada iyo aada looga faa'iidaysto athuluthu leylu alakhiir habeenka saddex saddex meelood marka laga dhigo meesha dambe itaaluu kolba leeyahayba ama inta saacadood uu yahay un eego hadduu iminka innaga afar saacadood yahay ama shan saacadood dee inta u dambaysa thuluthka u dambeeya uun ayaa isagana la aqbalaa ducada waa ka nebigula calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo degaya wuxuu leeyahay hal min mustakfirin faakfira lah hal min daacin faajiiba fa ujiibu ma jiraa cid ibaryayso aanu aqbalo ducadiisa mid dembi dhaaf cid dembi dhaaf weydiisanayso oo dembiga aanu dhaafaa ma jirtaa ilaahay boqorka haabaa sida addoomaha leh haa intood tidhaahdo waa inaad yaa allah yaa allah yaa allah su-aashaa ilaahay kaga jawaabaysaa ilmo yacquub markii ay godobta ka galeen yuusuf iyo banyaamiin oo walaalkii ahaa gefkiina uu caddaaday reer yacquub ay isku soo urureen inamadaasi iyagoo ka xun dembigoodii waxay lahaayeen aabbahayow ilaahay dembidhaaf noo weydiiye yacquub iyagoo la hadlaya wuxuu ihi sawfa astakfiru lakum rabbi hadhow baan ilaahay dembidhaaf idiin weydiin doonaa cabdilaahi bn mascuud oo mufasirka weyni waxa uu ku fasiraya aayadda waktigaa uu inamada ku lahaa ilaahay baan dembidhaaf idiin weydiin doonaa waa habeenka saddex meelood oo meesha u dambaysa weeye waktigaa qaaliga ah waa inaadan ilaawin dee taana waxaad ku heli kartaa adigoo jaaniska ku beegoo salaatuleyl u kacoo dahaaro qabo oo ducaysanaya waaya asnaa asujuud wakhtiyada qaaligaa waxaa ka mid a marka aada sujuudsan tahay sujuudda waa inaynu afcaradiga xafidno iyo ducooyinka wanaagsan qaaligaa oo ducooyin koobkooban aad markaad sujuudsan tahay ku ducayso markaad dadka tukinaysana wakti aan sii dheerayn oo yaro koobanoo subxaana rabbiya alacla subxaana rabbiya alacla ay ka yar gaadhsiin karaan iyo xoogaa ducaa la siiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid fاjtahiduu fiihi اducaa faqaminun an yustajaaba lakum aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam addoonku waktiga uu ilaahay ugu dhow yahay waktigu ilaahay ugu dhow yahay waa markuu fooda dhulka ku hayo ee ilaahay uu u sujuudsan yahay ilaahay waktiga u sujuudsan yahay macnaha halkii xubnihiisa ugu sharaf badnayd ilaahay daraaddiibuu u dhigoo dhulka ugu hayaa waktigaasuu ilaahay uu ugu dhow yahay waktigaasaa telefoonkiisa dhaqso loo qabanaya looga jawaabaya marka ducada ha ku dadaala ducada ha ku dadaala buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxaa xaqiiqa in la aqbalaya faqaminun ay faxariyun an yustajaaba lakum in la idin aqbalo ayaa xaqiiqa ah marka waktigaasina ducada in lagu dadaalo iyaduna aada iyo aada bay uhaboon tahay iyo ataxiyaadka weliba marka aada dhammayso ataxiyaadka dambe ataxiyaadka dambe kolkaad dhammayso kadib inaad isagana ducada badiso ducadan had iyo jeer dadku ay doonayaan salaada marka laga baxay in loo duceeyo waktigeedu waa sujuudda iyo ataxiyaadka dambe kadib markaad ataxiyaadkii dhammayso salliga nebiga dhammayso kadib inaad ducada uma liyatakhayar min adducaai maashaa buu leeyahy asxaabi waxaan ka maqlay nebiga isaga oo sidaa ataxiyaadka u akhriyay kadibna ducada wuxuu doonaya ha kala doorto addoonku markaa talqiin ku qaado oo culimada ka qaado ducada aada akriyi lahayd oo xafid ila kama adii adduunyadaba laguhaa ereyadaasaad shaqo ku helaysa ama lanwejka intaasaad ku helaysaa qaxwaha iyo mushaharka haddii lagu dhaahdo waad liqliqi ereyadaasoo walxafi bal ii sheega baad ohan maxaa lagu afkartaa ninka meesha taagan waxaa lagu afkartaa waxaas haye see pronunciationkiisu waa see see loo idhahdo saasaa loo idhaahda iigu celceliya baad odhan kaad ilaahay ku afkaranaysu kaaga aqbalayo dee in la qima dheh haddaad wax qori karaysana dee kolab soomaali lagugu qorana ha lagu qoro xafid dee inaad la soo taagnaato un maaha af soomaali ma ku ducaysan karaae dalab sujuudda af soomaali ma ku ducaysan karaa iyo ataxiyaadka nebigu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli war sidaa aragteen anigoo u tukanaya idinkuna u tukada macnaha dee maynaan arag isagoo af soomaali ku ducaysanaya ama luqado kale ee luqa alcarabiya buu salaada dhexdeeda ku tukan jiray marka taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ku ducato ku ducaysato ducooyinka waaridka soo arooray laakiin qur-aanka kariimka ah ducooyinka ku soo arooray laguma ducaysanayo oo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka yuu akriin qofku waktiga u sujuudsan yahay marka sujuudda iyo ataxyaada dambe iyo rukuucda iyo qur-aanka lama akriyayo walow ducooyinka ku jirana ha ahaadeene inkastoo fuqahada qaarkood ay baneeyaan ay yidhaahdaan haddii duca ahaan looga qastayo oo akrin qur-aan aan looga jeedin waa lagu ducaysan karaa haddana qowlka daahirka waafaqayaa waxa weeye in ducooyinka kale aada ku ducaysato markaas fooda aada dhulka ku hayso waa arrin cajiiba weeyaan oo iyadana ay tahay in lagu dadaalo wakhtiyada la aqbaleed ku dadaalaysa waxaa ka mid a nusuulu lkayf wakhtiga roobka uu soo degayo macnaha wakhtigu roobku shubmayo waktiga uu roobku hooro ee dhibicdu bilaabanto inaad ducaysato sidaasuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nicmadan ilaahay ayuu baryi jiray inuu alla u taam yeelo nuqsaanteedana uu ka ilaaliyo nuqsaanteeda markaasuu ilaahay baryi jiray in badan bayna aladaani waaliqaama wakhtiyada wanaagsan waxaa ka mid a aadaanka iyo aqiimidda dhexdooda marka had iyo jeer la aadaamo waa kii de aynu hore usoo xusnay inuu nebigu sunno ka dhigay calayhi salaatu wasalaam ducadii qaalig ahayd ee adaanka ka dambeysay marka inta adaanka iyo aqiimidda udhaxaysa in iyadana aada ducaysato waktigaa labada ragcadood aada tukanayso aada tukato kadib ama intaana tukan ka horba wacinda iltiqaa'i ljuyuush marka colaalku ishelo marka dagaalka loo kala baxayo ee xabaddu ay bilaabmayso ee cadowga iyo gaalada iyo islaamku ay ishelaan waktigaa addoonku baryada uu ilaahay baryo lama soo celinayo waa xaalad xasaasiya waa xaalad dadku warwarsan yahay waa xaalad ilaahay dartii uu u dhabar adaygayo oo naftiisa uu u xejinayo qofku naftiisii firdhan lahayd ee didi lahayd ilaahay daraaddii buu u xejinaya waxa uu xabadda u waajahayaa ilaahay daraaddi iyo diin daraaddeed waktigaana yaa allah saasuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu colkiisii safay beder ee uu doonayo inuu dagaal geliyo halkanna cadowgii oo warmihiisii haystaa uu soo taagan yahay ayaa waxa uu lahaa allahuma munazila alkitaabi wamujriya asaxaabi wahaazima alaxzaabi ihzimhum wansurnaa calayhim اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد اليوم فلن تعبد في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام إلى يوم أن ومع ذيك قاشابور تشبيه ذيك أولياء ذا أهلي إله وكون وقرقاء وكي أبو بكر لها إنت سويك وقفل أنت إن بدن بعد إلهي بريضايه إن بدن بعد إلهي بريضايه حسبك فقد الحق آد بعد قوي عليه وقتيرا فضلك بدن ayay ka mid tahay cinda alwajil waktiga uu qofku cabsanayo waktiga qalbigiisa uu soo jeedo qalbigaagu mar wuu cadhaysan yahay mar wuu warwaraya mar adduunyo jacayl baa ku jira laakiin mararka qaarkood oo qalbigaagu soo jeedo ayaa iyaduna ka mid ah inaad maaragtay ilaahay barido adilada ku soo arooray waktiyaasha way badan yihiin waktina uma hayno laakiin wax jira wey adaabta waxaa ka mid a rafculyadayn in gacmaha kor loo qaado ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay rafculyadayni xadwa almankibayn alistikfaar ishaarat lisbuc alibtihaal an tamudahumaa jamiica inaad gacmaha kor u qaado nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu xishood badan yahay ilaahay wuu deeq badan yahay addoonku hadduu gacmaha kor u taago wuu ka xishoodaa ilaahay inuu ku soo celiyo gacmihii oo aan waxba lagu soo ridin oo maran bani aadamka haddaad sidaa ugu fidiso war iska laabay ku odhan marar badan laakiin ilaahay uu ka xishoodaa uu ku aqbali marka adaabtay ka mid tahay adaabta waxaa ka mid a inaad ammaanta ilaahay iyo mahadnaqiisa ku bilowdo iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cid waliba markaad codsi u qadimayso way iska jeceshahay xoogaa yaroo ammaana xoogaa yaroo waxqabadkiisa inaad sheegto had iyo jeer qof madaxa haddaad u tagto waxqabadkiisa iyo ammaantiisa iyo dadku fikradda ay ka qabaan iyo u yar macaanayso isaguna wuu ku yar macaanaadaa ilaahay baa cid walba ammaan ka jecel waaye xaq buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin ducaysanayo u arkay oon ilaahayna ammaanin nebigana ku saliin kolkaasuu ihi kani wuu degdegay wuu degdegay marmuu ilaahay ammaanu salligana ku daro qalbigaagu waa inuu xaadir yahay baahi waa inaad muujisanaysaayo aanad ahayn maqano jooge markaad ilaahay baryaysa maqano joogaha noqoni inagoo duca qurux badan saa u akhriyay inuu qofku meelna ka yaro fikiraya uu yaro baxsan yahay taa looma baahna qalbigaagu ha soo jeedo waa inaad ismaqlaysaa ilaahay baa wuxu uhi udcuu rabbakum tadarucan wakhufyatan innahu laa yuxibu lmuctadiin ilaahay barya idinka oo si adaab leh u baryaya idinka oo isdhuldhigaya baahi muujisanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtoo mar ducaysanayoo aada u qayliyaya ayuu maqlay markaasuu lahaa arbicu calaa anfusikum fa inakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban war naftiinna u kaadiya mid maqan oo dhegala ma baryaysaana ilaaha baryaysaa waa mid idin dhow oo idin aqbalaye oo idin maqlaye si degan oo adaab lahoo cabsi ay ka muuqato iyo khushuuc ilaahay u barya adaabta waxaa ka mid a marka aada ilaahay baryayso qaraabagoysnimo iyo dembi dee ilaahay ha baryino ha weydiisan odayaashii hore waxay odhan jireen ilaahay ow muraadka iyagoon macsiyo ahayn noo aqbal wax wanaagsan bahay shardi baa ku xidhan ilaahay ow muraadka iyagoo aan macsiyo ahayn noo aqbal bay odhan jireen aqsamaday ku ducayseen u fiican yihin waayo adaabta waxaa ka mid ah inaanu qofku istifaa aanu odhanin ilaahay in badan baanu barinay barino waxba la aqbali waayo maxaanu ka barya tii horeba lama aqbalin inaanu siyaabaha ducada loo aqbalay hore inuu soo ishaarnee mar balaayo soo socotaa lagaaga joojinaya mar midku haysataa lagaaga dulqaadaya mar ilaahay aakhiraabu addoonka u dibdhigaya marka hadadejisan waxaa ka mid a adaabta adducaau maca aljazm inaad go-aan bixiso ilaaha ilaahayow ilaahayow ilaahayow aada barido laakiin aanad odhanin ilaahayow iaqbal haddaad doonaysa in shita haddaad doonaysa ilaahayow iaqbal hadduu dooni waayo maxaad samayn kartaa waxa la waxa samayn karaysaa ma jiro ilaahay lama dirqiyo ilaahay un ku daadu haddaad doonaysada ka daa adaabta waxaa ka mid a inaad ducada ku celceliso ha quusan adigoo quustaa waxay sheegaysaa inaad ka maaranta ilaahay markaa ha quusanina weligaaga ku celceli ducada adaabta waxaa ka mid a inaanad caruurtaada iyo habaarin ehelkaaga iyo sidan dumarka iyo maatida iyo maro badan habaarkoodu iska badan yahay ka daataa saacatulijaaba iyadaa waafaqina habaarka ehelkiiyo ubadka habaarina buu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah adaabta cidamu raqba in hankaaga aada weynayso ilaahay wax weyn bari waxa yar iyo waxa weynba isaga haye meel dheer ka bilo adaabta waxaa ka mid a inaad ummadda ilaahay u barido keligaa un aniga iyo ilaahay ubadkayga iyo habartayda iyo waxaasuna kusoo koobine ummadda ummadda hankaagu ha weynaado ambiyada markaad eegto ducadooda mid waliba waxa uu leeyahy rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'mina walilmu'miniina wlmu'minaat rabbana ikfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan marka waxaad arkaysaa dee muuminiinta o dhan kuwii hore iyo kuwii dambe iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolay waa duca caama ila ilaahay waa deeqdiis way badanta xaafid ibnu xajar waxa uu soo naqilayaa ducada marka uu addoonku ducaystay inay iska wanaagsan tahay inuu gacmaha wejiga sidaa u mariyo salaada markuu ku jiro maaha laakiin markuu salaada ka baxsan yahay riwaaya daciifa kusoo arooray laakiin iskabi kara buu leeyahy oo gaari kara heer lagu daliishanayo ducada waxaa ka mida waalidka in lagu daro qur-aankaa ina baray waqul rabbi irxamhuma ilaahay ow labadii waalid u naxariista siday igu ii barbaarinayeen barbaarintaasi naxariis baa hay kamida walaalkaaga maqan ama walaalahaaga iyo ehelkaaga iyo asxaabtaada iyo culimadaada iyo macaarifta maqan in aada u ducayso xadiidkii safaan uu warinayay waxa uu ahaa qofku marka uu walaalkiisa maqan u duceeyo malag ka agdhow baa waxa uu leeyahay aamiin walaka mitl walaka mitl allaha kaa aqbalo adiguna intaa in leeg baad leedahay ilaahay ducada ha kaa aqbalo adiguna intaa in leeg ducaau lqaa'ibi cala alqaa'ib mustajaab qofka maqane walaalkiisa maqan u duceeya ilaahay ducadiisa wuu aqbalaya marka adaabta kuwayaalaha qadar labaatan ku dhow ayaynu adaabta tirinay kolley waa baab ballaaran kutub baa laga qoray dee waxaaba kaaga filan baa cibaadada noocana inuu nebigu ku tilmaamay dhuuxii cibaadadaynaysa marka midhka inoo geeya waxa weeyaan waa silaax iyo hub cajiiba oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyaduba ay isticmaalayeen cadowgana u isticmaalayeen shaydaankana u isticmaalayeen ruuxdoodana ku difaacayeen waktinaba qofku aanu ka maarmi karinba marka yaynaan cuskanin keliya sababaha maadiga yaynaan ducada ka caajisin laakiin wakti walba aan ku celcelino nicmooyinka ilaahay uuna siiyade ka mid tahay in inaga iyo ilaahay aan cidiba inoo dhexaynin arrinkumaha sida kristanku ay qabaan in dee ilaahay brotocolaat uu leeyaho sallaan loo sii marayo maya toos udcuunii astajib lakum buu ku leeyahay labadeenna cid inooma dhexaysa i barigu waan kaa aqbali doonaa marka waxaasoo fadliya walaalayaal ducada ku jira ilaahayna waafajiyo sida xaqa ah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيتبعون أحسنه إلهي أبدك نو بركة إلهي أبدك نو بركة إلهي عهرك نو بركة إلهي علمك نو بركة إلهي الدنيا نو بركة إلهي آخرة نو بركة إلهي ذنبك يا قداف إلهي فريحتك بس في ذكر النوافذ إلهي والدك يا نوم حريصه صلى الله على نبينا